bismillahi raxmaan raxiim kulanti wacan wanaagsan dhegeystayaal meel kastoo aad joogtaan isi kastoo noo maqlaysaan kusoo dhowaada barnaamijka falaqaynta wararka raadiyaha cadaado hadahay oo kale aad ka dhegaystaan raadiyaha cadaado barnaamijka falanqaynta wararka raadiyaha cadaado dhegeystayaal qodobadaad saaka ku maqli doontaan waxaa ka mid noqon doona qabanqaabadii ugu dambeysay iyo diyaargaroow ku aadan madaxweynaha cusub ee dowlad goboleedka galmudug iyo ku-xogeenkiisa oo dowladda federaalk soomaaliya ay ka wada magaalada dhuusamareeb oo halkaasi laga dareemayo ammaanka magaalada dhuusamareeb oo si weyn loo adkeeyay ayaad dhegeystayaal xog la xiriirta barnaamijka falanqaynta wararka raadiyaha cadaado ku maqli doontaan qodobada kale aan idiin haynana waxaa ka mid noqon doona aqalka sare ee soomaaliya oo maanta sharciga doorashooyinka horyaala la filayo inay ansixiyaan ayaan barnaamijkeeni ugu soo gudbin doonaa waxaa sidoo kale barnaamijka dhegeystayaal aad ku maqli doontaan wasiirka waxbarashada soomaaliya cabdulaahi goodax barre oo sheegay in marnaba aan la siin doonin shahaadada dugsiga sare ardayda ka soo jeeda deegaanada puntland iyagoon gelin waa iyagoon gelin imtixaanka wasaaradda ay qaadayso iyo maamulka puntland oo si adag arrimahaasi uga hadlay aad barnaamijka dhegeystayaal ku maqli doontaan madasha xisbiyada qarankana waxa ay soo jeediyeen in dib loo dhigo doorashada galmudug islamarkaana wadahadal lagu dhammeeyo khilaafka jira waxaana arrinta ay kusoo beegmaysaa xilli beri la filaya dowladda federaalka inay doorasho ku qabato magaalada dhuusamareeb taas oo hogaanka ugu sarreeya galmudug laga soo saari doono xasan sheekh maxamuud madaxweynihii hore ee soomaaliyana waxa uu ka hadlay xaaladda siyaasadeed ee ka jirta deegaanada galmudug isagoo ku baaqay in wadahadal lagu dhammeeyo islamarkaana aan dib loogu celin galmudug halkii hore looga soo qaaday qodobadaas iyo qodobo kale ayaad dhegeystayaal ku maqli doontaan barnaamijka falaqaynta wararka oo ay ka mid tahay britain oo ka baxday midowda yurub si rasmiya ayaan barnaamijka dhegeystayaal idingu haynaa qaybaha dambe ee barnaamijkan waxaad ku maqli doontaan xubinta kalamaan gebagabadana waxaad dhegeysan doontaan waa hagaag dhegeystayaal mar kale kulanti wacan wanaagsan waa kowda bisha labaad laba sanada labaatan labaatan dhegeystayaal barnaamijkan ku bilaabane iyadoo dhegeystayaal aan cidi xasuusin doono barnaamijka saaka inuu intii hore ka badan doono oo ilaa tobanka subaxnimo aanu khadka kusii jiri doono barnaamijkuna inoo sii socon doono dhegeystayaal waxaanan fursad dhegeystayaasha u siin doonaa saaka in ay ra'yigooda ama aragtidooda ay ku cabiraan doorashada la filaya berri inay ka dhacdo magaalada dhuusamareeb ee caasimada galmudug iyo sida ay u arkaan dhegeystayaal hase haatee aanu ku bilaabane wasaaradda waxbarashada soomaaliya ayaa waxa ay sheegtay inaan marnaba la siin doonin shahaadada dugsiyada sare ee wasaaraddu bixiso ardada kasoo jeeda deegaanada maamulka puntland kuwaas oo aan gelin imtixaanka shahaadiga ee wasaaraddu ay qaado haddaba wasiirka wasiirka wasaaradda waxbarashada soomaaliya cabdulaahi goodax barre oo warbaahinta la hadlayay ayaa waxa uu sheegay in marnaba aysan ogolaan doonin waxaa sidoo kale wasiirka uu tilmaamay in jaamacadaha dalka gudihiisa ay ku amreen inaan la aqbalin inaysan aqbali karin arday aan gelin imtixaanka wasaaradda waxbarashada heer federaal isagoo ku hanjabay in jaamacaddii amarkaasi jabisa laga qaadi doono tallaabo adag goodax barre ayaa sidoo kale si adag ugu jawaabay senator faroole oo uu sheegay inuu hortaagan yahay puntland inay gasho imtixaanka midaysan waxaana wasiirka uu la hadlayay warbaahinta uu sheegay in ka maamul ahaan wasaaraddiisa aysan marnaba aqbali doonin in shahaado la iska siiyo ardayda kasoo jeeda puntland ee aan iyagu gelin imtixaanka wasaaradda waxbarashada soomaaliya hore waxaan jeclaha inaan ku bilaabo salaan iyo mahadcelin warbaahinta soomaaliyeed ee maanta na soo ashraftay muxuu ahaa jeclaatay inaan dhegaystaan baahiyaanna muxuu ahaa war-saxaafadeedkan marka hore waxaan jeclahay inaan idinka iyo dhammaan inta idin dhegaysato meel kasta ee dunyada ka joogaan ummadda soomaaliyeed inaan salaano salaanta kadib waxaan jeclahay ujeedada muxuu ahaa war-saxaafadeedkan inaan inaan idiin qeexo wuxuu salka ku hayaa arinta shahaado bixinta ardayda soomaaliyeed meel kastay joogaan ee ka qalinjibiya dugsiga sare shahaadaday qaadanayeen oo maalmahan xiisad weyn ku hayay warbaahinta soomaaliyeed arintaas waxaan rabaa marka hore inaan qeexo in aysan salka ku haynin dastuurka marka dadku fasirayeen waxay ku fasirayeen dastuurka gol iyo dastuurka kan arintan arin dastuurka lagu fasiro ma aha waana idiin sheegi doonaa sababta arintan arin heshiisyo iyo waxaa salka ku hayo ma aha arintan waxa ay tahay waxaweye arin salka ku hayso arday imtixaan galay ee muujiyey aqoontiisa shahaadada uu qaadanayo in arday aan muujin balse laga yaabo inuu ka aqoon yar yahay iyo mid aan ka aqoon yareenba in ay wada qaataan shahaado isku mid ah arinta arintu salka ku hayso arintaas dabcale mataqaanaa dastuurku wuxuu ogol yahay in ardayda soomaaliyeed waxbarasho helaan waxaas waa marin habaabin dastuurku waa leeyahay laakiin wax ka khuseeyo mowduucaas sida ay dastuurku u fasirayaan ma aha arintan waa arin basiida oo sahlan waxaweye ardaygu imtixaan ha galo shahaado u qalmo wixii uu shaqaystayna hala siiyo qofkii aan imtixaankaas gelin na waa inuusan iyadoo aan la dhehaynin waa fiican yahay waa xun yahay waa inuusan shahaado helin waa arin aada saas basiid uga ah ma jiro dastuur dhahaayo ardayga soomaaliyeed ha la kala fadli yeelo midna imtixaan hala geliyo shahaado hala siiyo midna inuusan imtixaan gelin hala siiyo shahaado dastuur dhahaayo soomaaliya kuma yaalo sharci soomaaliyeed oo arintaa fasaxayna kuma yaalo caqliga wanaagsanne meelay kaga taallo arday imtixaan galay iyo midaan imtixaan gelin isku shahaado ha qaataan meel caqliga wanaagsan xitaa uu ka tilmaamayo ma jirto marka waxaa laysku qaldahay marka waxaweye dastuurkaa jira iyo heshiisyaa jira iyo wax noocaas waa arintu saasay u sahlan tahay arintu saasay fasiraadeedu runta dhabtaa oo gundhiga u ah waa taas waxaan la leeyahay waxaa la faragelinayaa waxbarashada maamul goboleedyada waxaa la faragelinayaa muxuu ahaa madax banaanida muxuu ahaa iyo inay hawsha waxbarashada qabsadaan dadka waxaasoo dhan waa mara habaabin mithaal haddii hadda aan usoo qaadano maamul goboleedkan muxuu ahaa arrintiisu hadda taagan tahay wax waxbarashadooda farageliya ma jirto xataa imtixaanka laftarkiisa wax farageliya ma jiro way madax bannaan yihiin waxbarashadooda muxuu ahaa wadaan tabartooda meeshay geysaba iyo dadkooda siday wax u baraanba imtixaankay qaadaan laakiin waxaa meeshu sartu ka qorinta waxawey imtixaankan qaadaya ilmahayga waxaan rabaan siinaya cidna igama warqabayso xataa ilmuhu waxay yihiin ma ma ogaanaysaan shahaadaad bixinaysaan laakiin waxaas waxaa weeye waa waa sidbursi ee aan marnaba la qaadan karin su-aasha marka waxaa weye maxaa loo qaada laayahay arintan waxay u baahan tahay fasiraad yar inay fahmaan ummadda soomaaliyeed burburkii kadib waxaa dhacday in waxbarashada dad soomaaliyeed oo isxil saaray oo markaan qorigii iyo xabadda iskula jeesanay go-aan gaaray inaysan iftiinku dumin dadkaa markay soo saareen caruurtii ay dugsi sare ka soo saareen waxaa nasiib darro noqotay laakiin tabartu ay sheegtay in dallado badan ay shahaado baxshaan adduunyadii markii shahaadadii la wada tegay adduunyada way yaabtay waxay dhaheen war waxaan macquul ma ah in intaan oo shahaadoo kala duwan hal dal uu ka soo baxo arintaas bahda waxbarashada way isku tageen waxaa layidhi waxaan maxaan ka yeelnaa adduunyadii gacantay ay naga taageen maxaan yeelnaa waxaa lagu heshiiyey in wadanku hal imtixaan galo hal manhajna u yeesho xukuumadda federaalkuna ay arintaa hogaamiso heshiiska asiga ah waa meel maray dalladaha iyo bahda waxbarashada guud ahaan noocay doonaanba ha noqdaan dadka danaynaya shaqo fiican ayay qabteen waxaa la bilaabay imtixaankii waxaa la bilaabay in manhajkii la mideeyo oo laysku toosiyo oo buwaagtiis la qoro oo wixiisa la sameeyo nasiib daro maamul goboleedka puntland arintaas sababtay doonaan ha sheegaan waa ka gacan sayreen waa diideen waan waan afar sano socotay ayaa hadda soo gabagabooday afar sano sanadba sanaday ku amaahanayeen sanadka dambaan gelaynaa sanadkan ha naloo waxeeyo hadda waxay soo gaartay heer haddii shahaado la siiyo arday ama puntland ha ka yimaado meeshuu doona ha ka yimaado arday aan shaqaysanin haddii shahaado la siiyo shahaadada soomaaliyeed ee adduunyada hortiisa ka qiimo beelayso iyo jaamacadaha dalka intaba ma aha keliya adduunyada jaamacadaha dalka amar cadaan siinay in jaamacaddii qaadato arday aan shahaadada dugsiga sare imtixaankeeda fariisan in jaamacadaas aqoonsi aysan ka helaynin wasaaradda waxbarashada intaa maxaa looga goleeyahay waxaa looga goleeyahay in shahaadadu qiimo yeelato in waxbarashadu adkaato muxuu ahaa adduunyadana aan la tartanno hadday dhici weysa maxaa dhacayo waxaa dhacayo in qolo walbaba shahaadadu meel gaara ku samaysato meeshii shalay laga yimid lagu noqdo imtixaankan midaysan ee dugsiga sare waxa macnihiisu yahay ma aha ardayga keliya in la imtixaanayo waxa la imtixaanayo waa sistamka waxbarashadao dhan
kaasi waxau ahaa wasiirka waxbarashada soomaaliya cabdulaahi goodax barre oo isagu ka hadlayay arrimaha sababta ay ugu diideen ardada ka soo jeeda deegaanada puntland shahaadada dugsiga sare sida uu sheegay waxaa dhegeystayaal barnaamijka falaqaynta wararka raadiyaha cadaadaha ayaad dhegeysanaysaan siddeetan iyo siddeed dhibic shanna waad naga dhegeysanaysaan waxaynoo soo socdaan ka hadli doonaa doorashada beri la filaya inay ka dhacdo magaalada dhuusamareeb ee caasimada galmudug oo dowladda federaalka qabanqaabadeeda ee wado iyo xisbiyada qaranka waxay ka yidhaahdeen iyo madaxweynihii hore soomaaliya xasan sheekh maxamuud iyadoo dhegeystayaashan aan fursad siin doono saaka barnaamijkasaan idiin sheega dhegeystayaal ilaa sagaal ilaa tobanka subaxnimo ayuu noo sii socon doonaa xubintii kalemaanna waad dhegeysan doontaan bal waa yahay markan waxaan aadayaa halkaas iyo magaalada muqdisho xildhibaanada aqalka sare ee soomaaliya ayaa maanta waxaa la filayaa in kulankooda caadiga ahaa ay ku yeeshaan xarunta magaaladaasi waa xaruntooda ku taal magaalada muqdisho caasimada soomaaliya ajandaha kulanka aqalka sare ee maanta ayaa ah sharciga doorashooyinka oo dhowaan ay meel mariyeen xildhibaanada golaha shacabka xildhibaanada ayaa dood adag ka lahaa maalmihii lasoo dhaafay sharciga doorashooyinka xildhibaanada aqalka sare ayaa xalay lagu wargeliyeen maanta oo sabtiga uu jiro kulanka baarlamaanka islamarkaana ay soo xaadiraan wixii warar ay kusoo kordha waxaad ku dhegaysan doontaan barnaamijyada dambe waa hagaag dhegeystayaal markaana aan dhankaas iyo magaalada dhuusamareeb ee caasimada galmudug aan u dhaqaaqne magaalada dhuusamareeb ee caasimada dowlad goboleedka galmudug ayaa la filayaa maalinta beri in lagu qabto oo ay ka dhacdo doorashada madaxweynaha iyo madaxweyne ku-xigeenka dowlad goboleedka galmudug oo ay garwadeyn ka tahay dowladda federaalka soomaaliya magaalada dhuusamareeb ee caasimada galmudug waxaa ka socda qabanqaabada doorashada madaxweynaha iyo madaxweyne ku-xigeenka galmudug oo maalinta beriya lagu wada in halkaasi ka dhacdo ammaanka magaalada ayaa lagu soo waramayaa in aada loo adkeeyey waxaana howlgallo ka wada magaalada ciidamada booliiska dowladda dhexe ee soomaaliya gudoomiyaha baarlamaanka galmudug ayaa kulamo kala duwan la yeeshay musharaxiinta ee halkaasi ku tartami doona iyo sidoo kale guddiga doorashada magaalada dhuusamareeb waxaa sidoo kale ku sugan sheekh maxamed shaakir cali xasan oo dhowaan garabka ahlu sunna ay u doorteen madaxweynaha galmudug warmurtiyeed xalay ka soo baxay madasha xisbiyada qaranka ayaa loogu baaqay dowladda federaalk soomaaliya inay joojiso faragelinta dhismaha maamul goboleedka galmudug maadaama xukuumadda ay ku fashilantay dhismaha galmudug mida haddana galmudug ay u qeybsan tahay siday sheegeen madasha xisbiyada qaranka saddex maamul oo fadhigoodu kala yahay laba dhuusamareeb joogta iyo mid gaalkacyo jooga dhanka kale madaxweynihii hore ee soomaaliya xasan sheekh maxamuud ayaa baaq ka soo saaray xaaladda murugsan ee siyaasadeeda galmudug kadib markii saddex baarlamaan looga dhawaaqay deegaanada galmudug war uu soo saaray xasan sheekh maxamuud ayuu ugu baaqay bulshada galmudug midnimo wadajir iyo tanaasul deegaanada waa deegaanada ay dadka ku abtirsada dowlad goboleedka galmudug taariikh ahaan waa dowr waxay dowr mugle ku leehaayeen dowladnimada soomaaliya ayuu yihi xasan sheekh maxamuud qoraal uu isagu soo saaray dhismaha galmudug waxaa laga soo maray ayuu yihi xasan sheekh maxamuud waddo dheer oo ay ka mid ahaayeen isku imaatankii iyo wadaxaajoodkii beelaha dega galmudug xilligaas deegaanada galmudug waxaa ka jiray ayaa qoraalka uu ku yidhi xasan sheekh maxamuud maamulo kala duwan oo tir ahaan aada u badnaa kuwo magac ahaan u jiray iyo kuwo dhab ahaan u jirayba dadka reer galmudug wadaxaajood dheer kadib waxaa lagu heshiiyey in laga tanaasulo oo la mideeyo maamuladii jiray xilligaasi maanta waxaan rajeynayaa in galmudug aanay dib ugu noqon meeshii ay ka timid waxaana halkan baaq uga dirayaa madaxda dowladda federaalka siyaasiyiinta reer galmudug hogaamiyaasha beelaha in la muujiyo dulqaad tanaasul iyo si loo helo galmudug midaysan oo leh hoggaan la wada doortay ayuu yidhi si dhammaan dadka reer galmudug ugu wada guntadaan inay xoreeyaan deegaanada ku harsan gacanta nabaddiidka wana faa'iidaystaan fursadaha faraha badan ee ka jira deegaanadooda waxaan dardaarmayaa oo aan diyaar u nahay inaannu gacan ka geysanno xalka waxaan ku talinayaa in la dejiyo xaaladda oo aan la degdegin layskana ilaaliyo hadallada iyo ficillada aan xalka wax ku soo korninayn guul iyo nabad dhammaan deegaanada iyo dadweynaha reer galmudug ayuu qoraalkiisa kusoo gabagabeeyey madaxweynihii hore soomaaliya xasan sheekh maxamuud haddaba dhegeystayaal berri waxaa la filayaa in magaalada dhuusamareeb ee caasimada dowlad goboleedka galmudug ay ka dhacdo doorashada madaxweynaha iyo madaxweyne ku-xigeenka galmudug oo hadda ay u kala taagan yihiin afar musharax oo xilka madaxweynaha u taagan iyo shan musharax oo u taagan xilka madaxweyne ku-xigeenka haddaba dhegeyste sidee u aragtaa doorashadaas berri la filaya in dhuusamareeb ay ka dhacdo ra'yigaaga ayaad nagu soo biirin kartaa intaanu barnaamijka ku guda jirno lambarka furashan afartan iyo lix sideed sideed soddon iyo laba ayaad naga soo wici kartaa sidoo kalena fariimo waad noogu soo diri kartaan ra'yigiina iyo sidaad u aragtaan doorashadaasi ee dhegeystayaal waa hagaag ee dhegeysta baliyaa qadka ku jira saaksan dhegeysan aan idiin sheegnay barnaamijku ilaa tobanka subaxnimo ayuu noo sii socon doonaa bal dhegeystaha ku jira qadka ayaan fiirin doonaa walaal soo dhowow magacaaga iyo halkaad naga soo wacayso
ya
soo dhowow walaal magacaaga iyo halkaad naga soo wacayso
waa waa sacdiyaha joogta haraale haye sacdiyo barnaamijka waa la socotaa
haa haye sidee u aragtaa doorashada berri la filaya inay ka dhacdo dhuusamareeb
maasha allah hambalyo hambalyo
waayahay marka waa soo dhaweynaysaa soo maa
si fiican aaday u mahadsan tahay gabadhaasi oo ahaa dhegeystihii ugu horreeyey ee fursad aan u siinay inay ra'yigeeda ka dhiibato doorashada maalinta beriya la filayo inay ka dhacdo magaalada dhuusamareeb ee caasimada dowlad goboleedka galmudug barnaamijka falanqaynta wararka raadiyaha cadaadaha ayaan dhegeystayaal ku guda jirnaa oo aanu iminka dhex taagannahay xubintii dhegeystayaasha aan fursadda u siinaynay inay ra'yigooda nagu biiriyaan siday u arkaan doorashada bari la filaya inay ka dhacdo magaalada dhuusamareeb caasimadda galmudug ee garwadeenka ay ka tahay dowladda federaalk soomaaliya bal dhegeystaha kale ee qaadka ku jira asalaamu calaykum soo dhow walaal magacaaga iyo halkaan naga soo wacayso
وعليكم السلام وفرتون وتسد جديد biyo gaduud haye fartuune barnaamijka waa la socotaa
aad baa la socdaa waa mahadsantaa walaal waa salaamayaa dhammaan shaqaalaha raadiyo cadaad walaal midaas mid la mida bal ka waran ee, dhu- doorashada beri dhuusamareeb la filaya inay ka dhacdo
walaal aniga ilama muuqato doorasho saxayna meeshaas ka dhacaysa waa waxaa ka sabaxay axmed saare qorqoor waa la sugayna waa waa arki doonaa markay soo baxdo musharaxiintii galmudug midayn lahaabo midkoodna isma diiwaan gelin haye adigu marka sidee u aragtaa ma doorashadaasi ee rajo badan ma ka qabtaa in doorasho hoggaan lagu midaysay oo ka soo baxo halkaasi
maya walaalna uma qabo doorasho inuu ka soo baxaydo waa sida koonfur galbeed iyo hirshabeelle oo kale doorasho sababneed iyo dhexmeed yihiin dowladan taageertana kasoo baxaysa meesha waayahay aad bay maadsantahay gabadhaasi dhegeystayaal furashan afartan iyo lix sideed sideed soddon iyo labo ayaa dabcan naga soo wici kartaan Eh, doorashada galmudug ayaan barnaamijka falanqaynta qeybtiisa maanta dhegeystayaasha aan fursadda u siinay En, aanu kaga hadlaynaa doorashada beri la filaya ka dhacda magaalada dhuusamareeb ee caasimada galmudug ee ay galwadeenka ka tahay dowladda federaalk soomaaliya barnaamijka falanqaynta dhegeystaneysaan dhegeystayaal xubinta xiisaha badnayd ee kalamaana way noo soo socotaa ee haddii allah awooda le laga helo dhegeystayaal bal dhegeystaha ayaa qadka ku jira aan dhegeystahaasi ee, fiirina dabcan oo fursadda siino soo dhow walaal magacaaga iyo halkaad naga soo wacayso
halo walaal waa maxamed kaswa haye maxamedo barnaamijka waa la socotaa
walaal haye soo dhowow ra'yigaaga maxay kula tahay
anigu waxaan isleeyahay doorashadaas wax lasoo kordhimay sababto waa saaxib saddex maamul iska soo horjeeda wax ma qaban karto
ee doorashadaas waxba soo kordhin mayso miya
haa haye maxay tahay sababto saaxib saddex maamul iska soo horjeeda wax ma qaban karto waa waa wadajira wax lagu qaban karaa aada u mahadsan yahay dhegeystahaas wuxuu leeyahay wadajir baa wax lagu qaban karaa saddex maamul oo iska soo horjeedana waxba ma soo kordhinayaan ayuu leeyahay Een, eh, dhegeystayaasha fariimaha way noo soo diri karaan dabcan qofkii raba furan shan afartan iyo lix sideed sideed soddon iyo labo ayaa dhegeystuhu noogu soo diri kara dhegeystayaal barnaamijka falaqaynta ayaan ku guda jirnaa Een, xubintaana dhegeystayaasha ayaan fursad u siinay eh, inay ra'yigooda cabiraan ku aadaan siday u arkaan doorashada dowlad goboleedka galmudug ee la filaya berri inay ka dhacdo ama ka qabsoonto magaalada dhuusamareeb ee caasimada galmudug taas oo dowladda federaalk soomaaliya ay gadaal ka riixayso Een, bal dhegeystaha ku jira qadka ayaan fiirin doonaa Ee, soo dhow walaal magacaaga iyo halkaad naga soo wacayso
walaal maxaan waxaan ku soo wacaya magaaladii cadaade ma garatay magacaagana walaal
magaca ibraahim cabdi hasan oo ku maqan dheer ibraahim carabey ma garatay haye
doorashada oo ku dhacaysa beri subaxdii magaaladii dhuusmareebe waa doorasho aad iyo aad u muhiim ah oo galmudug wax u taraysa ma garata walaal haye
saddex maamul ku dhusanta galmudug taas waa dhibaato ilaa kan midi oo beri ka dhacaysa waa mid rudda oo aan tahaysay shacabkan oo taageersanahay aniga waa taageersanay aniga ahaantay walaal macaan doorashadaas xambalyo haddii beri soo saddex caado si fiican saddex caado ma garatay aad u mahadsan yahay dhegeystahaas wuxuu leeyahay waa doorashada xorta xalaasha waa midda biri qabsoomaysa aad baanan usoo dhaweynayaa ayuu leeyahay dhegeystahaasi ee, aadna waa ugu faraxsan yahay Ee, dhanka fariimaha dhegeystayaal furashan afartan iyo lix sideed sideed soddon iyo laba ayay fariimaha dhegeystayaasha inoogu soo diri karaan sidoo kalena waa ay naga soo wici karaan barnaamijka falanqaynta wararka raadiyaha cadaadan ayaan degeysanaysaan dhegeystayaal Een, oo aad la socotaan qeybta aan dhegeystayaasha fursadda u siinay inay ra'yigooda nala wadaagaan siday u arkaan doorashada beri la filaya inay ka qabsoonto magaalada dhuusamareeb ee caasimada galmudug dhegeystaha ku jira halo asalaamu calaykum
alaykum salaam haye walaal soo dhowo magacaga halkaad naga soo wacayso
walaal waa maxamuud aadan oo jooga madax ka barke Ee, maxamuud ibraahim xinjibarda jooga miya
haa walaal haye walaal ra'yigaaga marka ka waran doorashada beri qabsoomaysa sidee u aragtaa
walaal waxa waa kamid ah xalaal ahayn oo isku diri karta umada reer galmudug in aan wax badan lagu jirin aan arkaa walaal siinaar dowladda federaalka ay wadataa waxka
waayahay marka maxaa saas u leedaha
waxa uu leeyahay walaal waa igta galmudug maanta saddex madaxweyne afar xataa laga baqaayaa dowladda waana joojiyaa oo dadkan wadahadal la gasho umada qoorta isu galayaan masuulka
aada u mahadsan yahay dhegeystahaasi Een, eh, waxaad moodaa dabcan uu cabsi badan ka muujinaya doorashadaas uu leeyahay doorasho xalaal noqon mayso Eh, waayahay dhegeystayaal bal dhanka fariimahan fiirin doonaa dhegeystayaasha ay noo soo direen Eh, fariimo badan baa inoo soo dhacay bal aanu siday u kala horreeyeen u kala horumarino dhegeystahan wuxuu leeyahay waxaan joogaa ayuu leeyahay waxaan joogaa x dabcan waxaan amso uu leeyahay degmada dayaano magaciisa kolley uusoo gaabshaan filayaa waxaan jecelahay soomaaliya inay guulaysato jecelahay sanadka cusub labada kun iyo labaatanka waxaan jecelahay soomaaliya inay ku raacdo wanaagga ayuu leeyahay dhegeystaad waxaa moodaa qoraalkan inuu qoraal hore yahay assalaamu calaykum waa daacad oo jooga deegaanka faras leh waxaan u arkaa fidqalalo iyo fowdo loogu baabi-inayo masiirka galmudug iyo isku dirid ayuu leeyahay dhegeystahaasi dhegeyste kale ayaa fariin noo soo diray assalaamu calaykum waan idin salaamayaa howlwadeenada raadiyaha cadaado magacaygu waa sacdiya oo joogto magaalada cadaado dowladda soomaaliya doorashada doorashada ay ka wada dhusamareeb waa mid qas iyo fowdo u horseedi karta xaaladda siyaasadeed ay ku jirto galmudug waxaan habboon in wadahadal ku dhame lagu dhammeeyo amaba ay faraha ay kala baxdo galmudug ayay leedahay dhegeystahaasi bal dhegeystaha ku jira qadkaan fiirinayaa soo dhawaal magacaaga halkaad naga soo wacayso
alaykum salaam walaal waa cumar sheekh
walaal dabayl baa kugu furan dabaysha xoogaa meel dugaala tag waxaad bal ra'yigaaga iyo soo dhowow adoo magacaaga iyo halkaad naga soo wacayso ku bilaabaya aa waa cumar sheekh abdullaahi jooga marka haddaan ra'yiga ka dhigta arrintaas wallahi doorashadaas waxaan dhigi karaa ma ahan doorasho yacni loo baahan yahay maanta dowladda shirantay maraa la aaminay oo hoggaankii iyo taladii wax dhamaan loo dhiibtay markiina way kasoo bixi weysay hadda waxay gacan gacan macmalka ay sameynaysana maahan yani wax uqalta wax u qalma dadweynaha reer galmudug iyo dhammaan dadka galmuduga
aada u mahadsan yahay dhegeystahaasi fikirkiisa ayuu cabirayay dhegeystayaal barnaamijka falaqeynta wararka qeybtii aan dhegeystayaasha fursadda u siinay ayaan ku guda jirna oo ku aadanayd siday u arkaan doorashada beri la filaya inay ka dhacdo ama ka qabsoonto magaalada dhuusamareeb ee caasimada dowlad goboleedka galmudug sidaan dhegeystayaal barnaamijkaad ku dhegeysateen madasha xisbiyada qaranka iyo madaxweynayaasha hore soomaaliya xasan sheekh maxamuud dhammaantood waxay ugu baaqeen madaxda dowladda federaalka in doorashada dib loo dhigo islamarkaana wadahadal iyo xal lagu dhammeeyo khilaafka jira ka hor doorashada ha walaal soo dhowow magacaaga halkaad naga soo wacayso waa ka xumaa dhegeystahaasi qadku ka baxay waan rajeynayaa mar kale inuu kusoo noqon doono dhegeystayaal meel kastoo aad joogtaan waxaan idin leenahay barqo wanaagsan assalaamu calaykum bileeda gabadhan magacaygu waa khadiija oo joogta hogol ra'yigayga waddanka waan ka xumahay doorashada ma ahan wax socda waa fawda ayay leedahay gabadhaasi dhegeyste kale wuxuu leeyahay assalaamu calaykum waa xafsiina doorashada kama qabsoomi karto because looma dhamma waxaa ka jira kala fuquuq iyo kala dambeyn la-aan doorashadana kama dhacayso sida wax loo wado ma ahan si wax lagu hogaamin karo walaalayaal aan isku tanaasulno aan maamul mid ah dhisanno galmudug mid ah na deeqda ayay leedahay gabadhaasi xabsiina bal dhegeystaha ku jira qadka aan fursad siiyo dhegeystaha ku jira soo dhowo walaal magacaaga iyo halkaad naga soo wacayso haye walaal soo dhowo magacaaga halkaad naga soo wacayso adaa mudane
walaalkay ayaan joogto xaafadda karaamo haye ayaanay haddaad la socoto barnaamijka dabcan barnaamijka falaqeyntaan ku guda jirnaa xibintii dhegeystayaasha aan siinay oon kaga hadlaynay doorashada berri doorashada berri la filaya inay ka qabsoonto caasimada galmudug ee dhuusamareeb sidee u aragtaa
horta walaalkay aadaa umahadsan tahay waan ka xumahay khilaafka aan hareeyey maamulka galmudug aniga doorashada ka dhacaysa dhuusamareeb biritoole aad ayaan u soo dhaweynayaa waana ku faraxsanahay doorasho xaq iyo xor iyo xalaala inay ka dhacdo magaalada dhuusamareeb caasimada dowlad goboleedka ee galmudug waxaan khilaafyo badan maadaama ay jiraan horta waxaan dhihi lahaa la isku tanaasuloo tanaasulku aad buu u fiican yaha walaalkay midda kalena
ka waran dadka qaarkood waxay soo jeedinayaan siyaasiyiinta iyo madaxda soomaalida in dib loo dhigo oo khilaafka jira la xaliyo kadibna doorashada la qabto marka bal ka warran dadka sidaa leh
horta walaalka aadaa mahadsan tahay doorasho wax badan ayaa dib loo dhigay wax soo kordhana lama arko wixii waaba sii badteenba aniga maan ma jecli inaan doorasho dowlad goboleedka galmudug biro dhaceys inaan dib loo sii dhigo maadaama mar hore ayay dhici lahayd oo dib u dhac badan ayaa ku yimi waxaan dhihi lahaa ayaa dib loo dhigin horaha loo sii socdo khilaafkana hala joojoo kuwan golkacyo ku shirsan iyo iyo kuwa dhinaca dus- dhuusmareebka joogay waxaan dhihi lahaa halaysku danaansado waxaa dantina fiirinina danta shacabka nagu hoos nool fiiriya dowlad goboleedka galmudugna aadayo khilaafo badan ayaa soo hareeyay hana loo tiraansanala isku tanaasulku waa fiican yahay iyo wadajirku n walaalayaal waxaa dhibaatada intaa naga dhaafsiin tanaasula n waxaa makrayay kuwa dhahaya cadadaha xarunta baarlamaanka a imaanayna waree dhacdada waxaa kasadoonaysiin baawe ma jiraan bao oon waxaan oo xaqdara ayaaba ku taagantihidiinoo dowladiiba waad ka dhinac marteen dowladana hala raaco dowladda waa dowladeenii ayadana hala raaco waxaan dhihi lahaayo intaa dowladda raacdiin oo dowlad goboleedkana u jiran sida waxba meel ha ha ha dhigdhiganayna waxba ee dhuusamareena isugu tago ha la isku tirayo doorasho xaq iyo xalaal oo loo dhan yahay la qabto doorashadana inay dib u dhacdo anaga ma ognihin diyaar waxaana soo dhaweynaynaa doorashada ay dowladda soomaaliya ku qabanayso maamulka galmudug gaar ahaan dhuusamareed aadaana umahadsantaa walaalka farmaakiyaada iyo baal idaacadda cadaadi aad baa mahadsan tahay ayaan sida wanaagsan barnaamijka nagala qeyb qaadatay dhegeystayaal barnaamijka ayaan ku guda jirnaa qeybtii ama xubintii aan dhegeystayaasha fursadda u siinay inay nala wadaagaan ra'yigooda siday u arkaan doorashada berri la filaya inay ka dhacdo magaalada ama ka qabsoonto magaalada dhuusamareeb ee caasimadda dowlad goboleedka galmudug dhegeyste kale ayaa ku jira qadka bal fursadda isagaan siin doonaa halo asalaamu calaykum iyo soo dhow walaal iska foga aaladaad naga dhegeysanayso magacaaga iyo halkaad naga soo wacayso walaal iska foge cabdikariinow aaladaad naga dhegaysanayso haye walaal see u aragtaa doorashada berri la filay inay ka qabsoonto magaalada dhuusamareeb ee caasimadda galmudug
doorashada qodobkii sagaashii aada ugu xubnahay dowladda soomaaliya waxaa leenahay kaladuwada ay kala jirtaan ka dhaxay weli cabdikariin waxaad moodaa in ducoley jooga in jabaqda aaladda u naga dhegeysanaya aada ugu dhowdahay oo dabcan ay hoosta uga jirto bal waa yahay dhegeystayaal fariimahaan fiirin doonaa aad bay u fara badan fariimaha noo soo diray magacaygu waa farxiyo jaamac ayay leedahay oo joogto magaalada cabudwaaq waxaan leeyahay anigu meesha doorasho xalaala kama soo socoto ee dadka ha lagu kala diro maxaa yeelay wax warah wax war ku heshiiya ku heshiin karaa kuma jiraan soomaali dhammaanteed ayay leedahay dhegeystahaasi bal dhegeystaha kale ku jira qadkaan fiirin doonaa soo dhow walaal magacaaga iyo halkaad naga soo wacayso
waa dhawaay walaale maasha allah waa magacaygu waa suldaan oo jooga deegaanka caracade haye ari caddeeye mia
caracade caracade ari cadde haye walaal soo dhowow fikirkaaga
fikirkayga walaale waxaan qabaa doorashada beri haddii ilaahay maka dhacaysa ee dulsamareed mm inaysan ahayn mid ku habboon waktigeedii oo maaragtay ummadda galmudug mid midnimo horseedaysa ay- ay- inaysan ahayn aan qabaa waxaan qabaaba bal iskaba dhaaf ee, inay hor ee, maaragtay midnimo horseedee in ummadda la iska hor keeno oo dhib badana uu ku daato ayaan aniga taasaanba hadda aan cabasho ka muujinaya marka waxaan isleeyahay ee, dowladda soomaaliya ma rabto midnimo galmudug iyo israac galmudug meeshaan kama rabto waxay ka rabtaa koox yar oo koob iyo labaatanka ay diiri ka hesha ayay meeshaan ka doonaysaa marka waxaan leeyahay meeshaas aniga dhibaataan ka muujinayaa dowladda soomaaliya waxaan leeyahay ha ka fiirsato waa shacabkeedii waa dalkii soomaaliya qayb ka mida mana ahan in dan yar la fiirsado inta mustaqbalka ee gobolada la baabi'iyo meesha kuma jirto marka waxaan leeyahay ummadda reer galmudugna aayahooda inay ka tashtaan ayagaadana ugu jirtee meeshaana dowlad ee maaragtay wakti xil laga dhowra inaysan ka soo socon ee haddana gooniya laga leeyahay marka aniga ra'yigaasan qabaa aada u mahadsan yahay dhegeystahaasi n isagu fikirkiisa dabcan cabirayay eh, iyo ra'yigiisa bal dhanka fariimaha ayaan ku noqon doonaa dhegeystayaasha inoo soo diray eh, dhanka fariimaha ayaan fiirin doonaa Eh, dhegeystahan kale waxa uu leeyahay oo dabcan fariinta waa sacdi oo joogto cadaada waxaan soo dhaweynayaa waana midda keliya ee saxda ah ayay leedahay sacdiyo Eh, dhegeystaha qadka ku jiraan fiirin doonaa eh, dabcan eh, ra'yigiisa halo asalaamu calaykum
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته haye walaal soo dhowow magacaaga halkaad naga soo wacayso
walaal waa dhowaa sharmaas ayaan wahay oo kaasoo waxaysa cadaado haye ayaan walaal barnaamijka waa la socotaa aa waa la socda ani waxaan isleeyahay doorashada laga qabanaya beri dhuusmareeb wax faa'iidaa ma soo keli waxay wasaqdhaa sida koonfurta la gaas ilaahay rabbi ha- ha naga badbaadiso wax faa'iidaana ma lahan aada mahadsan tahay ayaan miyaa magaca misacdiyo dabcan gabadhaas iyadana fikirkeeda cabiraysay dhegeyste kale ayaa qadka ku jira waa ka go-ay dhegeystahaasi ballanka fariimaha fiirinta assalaamu calaykum waa axmed oo jooga magaalada baxdo sharmaarka doorashadaasi ma ahan mid galmudug waa mid dowladda wadato ayuu leeyahay dhegeystahaasi dhegeyste kale ayaa isagana fariin inoo soo diray wuxuu leeyahay magacaygu waa cali oo jooga gadhays waxay ila tahay in meeshaasi waxba ka soo socon sababtoo ah musharaxiintiiba isma diiwaangelin dhanka kale ahlu sunna madaxweyne samaysatay xaafna gaalkacyo fadhiyo marka wax xagla wax xala ima muuqdaan ayuu leeyahy dhegeystahaasi dhegeyste kale ayaa isagana fariin inoo soo diray waxau leeyahay asalaamu calaykum radio cadaado waa radio cadaado waa caaisho maxamuud xasan xaafadda banaadir waan ka xumahay runtii waxaa ka socda waayo gaalkacyo waxaa ka socda doorasho sidoo kale dhusamareeb doorasho waxaan leeyahay galmudug wadajir ayaa wax lagu maamulaa ayay gabadhaasi leedahay dhegeyste kale waxau leeyahay carab oo jooga bakiin doorashada waxay ila tahay mid aan waxba ka jirin maxaa yeelay deegaanada waa dan gaar ah ayay ka leedahay dowladda ayuu leeyahay dhegeystahaasi dhegeyste kale ayaa fariin inoo soo diray magacaygu waa fardowso oo joogto cadaado istiijiid aan kujiyada waa gacmo daalis taas waa inaan waxba kasoo bixi karin ayay leedahay dhegeystahaasi dhegeyste kale wuxuu leey waa calidaahar oo jooga biyogaduud doorashada berri ma ahan mid wax soo korinaysa waxaana dowladda looga baahan yahay inay xal raadiso ayuu leeyahy dhegeystahaasi dhegeyste kale oo isaguna magaciisa yidhi waxaan joogaa waxaan ahay cabdixakiin oo jooga cadaado haddaan cabiro fikirkayga doorashada ka dhacaysa dhusamareeb waxaan leeyahay wax waa gacan kurimis mana ahan doorasho waxayna saameyn xun ku reebi doontaa geyiga ay degto soomaalidu gaar ahaana doorashada labakunlabaatankalaaatan iyo kowda ayuu leeyahy soomaaliya ka qabsoomaysa cabdisalaan xasan oo jooga cabdisalaan xasan oo jooga doo ayuu leeyahay doorashada dhacaysa berri waan sugaynaa wixii ka soo baxa ilama muuqato inay wax soo korinaysa ayuu leeyahay dhegeystahaasi dhegeyste kale wuxuu leeyahay waa cumar oo jooga cadaado dowladda fiican ayaan ka rajeynaynaa waxaan ku talinayaa in dowladda doorashada qabato wixii ka hor imaadana sharciga la marsiiyo ayuu leeyahy dhegeystahaasi dhegeyste kale ayaa isagana wuxuu leeyahay asalaamu calaykum waa xakiim oo joogta xaafadda bakiin waxaa loo hirgelin karaa in la helo cadaalad wadajir khilaafka galmudug ka tashada aayahooda oo wadajir arrinta u maamula ayay leedahay dhegeystahaasi bal dhegeystayaasha ugu dambeeya mid iyo laba ayaan fursadda siinaya wakhtiga aada noo haya walal soo dhow magacaaga halkaan naga soo wacayso haye cali si u aragtaa doorashada berri dhuusamareeba la filay inay ka qabsoonto
aniga waxaan isleeyahay doorashadaas midii saxda ahayd weeye kuwa galkacyo iyo waxaa lihi jiray cayaado meel kamida lagu qabtin oo kuwo lagu faduulinayo ama lagu xumaynayo doorashada beri ka dhici doonta caasimada dhusmareed doorashada berri maxaad is leedahay raje intee lee ka qabtaa inay doorasho xor oo xalaala noqoto
doorashadaas aniga waxaan isleeyahay waa midii saxda ahayd ee fiicneed oo galmudug ay horumar ama suraac ku heli laheed waa aada u maadsan ayaa dhegeystaha sida wanaagsan nagala qayb qaato dhegeystayaasha ugu dambeeya ayaan mid iyo labo siin doonaa fursadda iyadoo qaybihii ugu dambeeya barnaamijka falaqaynta aan isla soo gaarnay xibintii dhegeystayaasha aan ra'yigooda ku weydiinanay ama fikradahooda ku aadan doorashada berri ayaan dhegeystayaal ku jirnaa dhegeystayaasha ugu dambeeya ayaan jecelahay mid iyo laba inaan siiyo alaykum salaam walaal soo dhowo magacaaga halkaad naga soo wacayso
xaafada karaamo nasteexo nasteexa miya
haa haya nasteexa soo dhowow ra'yigaaga
doorashada galmudug si fiican ayay udhacaysaa si fiican bay udhacaysaa miya si fiicana udhacaysaa dawladda midoodana wax fiican ayaa kusoo baqaysa soomaalidu ay israacdo aada bay mahadsan tahay gabadhaasi xabsi waxay leedahay doorashadaasi si wanaagsan bay udhici doontaa haddii ilaahay idmo wax fiicanna waa kasoo bixi doonaan waa hagaag dhegeystayaal bal dhegeystaha ugu dambeeya ayaan jecelahay inaan siiyo dhegeystayaal radio cadaada siddeetan iyo sideed dhibic shan baad nagala socoteen barnaamijkii falaqayntan waad degeysanaysaan xibintii dhegeystayaasha aan fursadda u siinay halo asalaamu calaykum halo walaal iska foge aaladdaad naga dhegeysanayso walaal iska foge aaladdaad naga dhegaysanayso si annaga dhegeystayaashaan kuu maqalno
waa ka xumayn dhegeystayaasha waxaan ka codsanayna markayna soo wacayaan inay iska fogeeyaan aalada ay naga dhegeysanayeen furashan afartan iyo lix sideed sideed soddon iyo labo ayay dhegeystayaasha naga soo wacayeen waa furashan afartan iyo lix sideed sideed soddon iyo labo furashan afartan iyo lix sideed sideed soddon iyo labo bal dhegeystaha ku jira hallo asalaamu calaykum calaykum salaam waraxmatullah haye walaal soo dhawow magacaaga halkaad naga soo wacayso
waa axmed cabdiwa jooga gaalyaal haye gaalyaal axmedow dhegeystay ugu dambeeya aad noqon doontaa insha allah fursad siino sida oragtaa doorashada dhusamaree berito
doorashada waxaan u arkaa inay aada iyo aada u wanaagsan tahay waxaan u arkaa doorashadii ay gelmudug ku waari laheyd haye maxaad saas u tiri in waxa ay in waxa ay xaash iyo ka wadaan waddanka inay saxnayn oo waxaan taageersanahay la taageero dowladdaanada iyo doorashada ay wado aada u mahadsan yahay dhegeystahaasi sida wanaagsan nagala qayb qaatay dhegeystayaal waqtiga ayaa noo saamaxaynana intaa ka badan barnaamijka qaybta qadka telefonada ee aan maanta fursadda u siinay dhegeystayaasha aanu sii wadno markaan kusoo dhawaado xubinta kalamaan
siyaadaha kalamaan waxaan cajirada weyn la sida ratidaba go'aan warkiisa ma rabe xaadii haysiin walgadgadikiila godoondadii nabadi nolalahayna bilaashaad warwareeganaysiin waxaa hore loo yidhi warwareegatay wax ma gadatay gabgalalalalalalab goobaa ka dambaysaa layidhi geela la sheegaayo lama kalbariskal war la'aa la yidhi war wareegtoy wax ma gadatoy suuqa salowleys holdi maqabtida miyaa xaalkiinu mara beriga war kalamaanay waxaa la yidhi cirool iyo carruur iyo haween caaqil iyo wiil yar nin cilmile digtoor caanbixiyo caaqil iyo shiikhba canasiirta wada beegsatiyo cadowgan laynaya haddii aan wax laga caymin oo layska celinaynin oo maamulkii waxanbaarayn la diro keliya caadaystay caloolyow adduunyiyo dadkaan ciila laabadaye cuqubaduna kii galabsaday cidhibsan doonta war cuqubadii waa sii badata war ma haysiine dadkii waa lasla soo dhaafay hadda derbiyadii baalayaashii hala dumiyaa timid marka hore maxaa loo dhisi arooda ceebtooda ma aha caadadooda waaye war anihi waxaan la yaabanahay dadkii nabadgeli waay baalihii soolarkaaye nalka lagu ifsanay oo la rabay inay kaamira kashifaysa badbaadiyaan nimayow mayba su'aalo oo eh kaamir nalishe horta isgoosyaadka yaali isgooska ninkii
gadaal nana araayahay see ka garahdi war ninka kaamirada qarax ku xiray kaamirada kale muduweyne miya dhafar xamuud raagaa jiryaa umaleeha maya aroosaas maha aamina nairobiyay ka dhergeyn war kaamirooyinka la qarxiyey waxay ku yaaleen isgoys afarta dhinac ciidanka joogo markaa sababta ay ku dhacday ayaan garan waayey warama iyagu qudhoodu dhisadeen amay af wax cuna xishoo tahay hee war markii kaamirooyinka buglasi taliyihiisa lig waa beriyaa soo toosi asagoo ciidan watuu yimid kadibna kaamiradoo la qarxi baalihii oo dhulku yeela uu ku amray askarta inay waardiyeeyaan marka waxaan la yaabanahay intay caafimaad qabeen maxaa loo ilaalin waaye warnimiyo hata ka horalanku halku dhunti weli weydiyoobba mee ragdi ayaa loo aragi koortiya kiirinaytina baal yaalla madaasan disan fiiri meerey hallun libee waqaadi aw libey halla gabtay aniina koortay gabay taliyaa saldhigu waa barireeda walaagila qarihi wal qariyey ha birtinin fiiriya waa erya kaale shaqada boolisku soo maaha marka dembigu dhaco inay ka daba tagaan war dembi lagama daba tegine meeshii dembigu ka dhacaa la fadhiistaa lagu yidhi horta dembiga in laga hortaga xaal lagu diiday war wasiirkii amniga jubbaland cabdirashiid jaran miyaa la soo helay war lanki dhunsin ayaa la helay lankaas wal dhumi aryaa taas waa nin sheegaa ma dhaafte haddaad meel ku og tahay u cadday ciidanka daba jooga war taliya xijaar waa kii yaa sheegan idin yidhi yaa sheegan yidhi wixii uurka kaa jira afkaa kaa xadaa la yidhi abdulow afka batu ulaas malaan wal eri shibnoo dheh shaydaan buulo shibnoo dheh shaydaan buulo war ninkii masharaatiin baa qaatay ninka meel ku sheega war ninkaa sigeeriyo nolol buu mid u dhexeeya labadiyo nolol baana cid ugu dambaysay war degmada kaaraana maanta laga baara ayaa la yidhi gubadhley ma laga soo eega iyada war awal baan yaabay shabaabkan dadka laynaya ma la soo qabqabtaan leeyahay ilaan sida cabdirasiid janan baa kaaraan laga baaraya warnimiyow lankii halka dhunta haha galangiye waa la idhi kowdhe laakiin haluntan ee maaba dhuunsin bilaashanan is wareeriyo haay madeeyo waxaad galanta leedahay gacanaan u naqaane haantaa naga sika aad beri gashow sido war wuxuu ku yidhi nabadii nolol madaxweyne lafdigare waa ku kalsoon tahay war horta garaanba waa ku kalsoon tahe waa sal fadhiisilaada war waxaa la yidhi axaddaa la sal fadhiisina horta kaala nabad iyo nolol nin lagu kalsoon yaha kuma kalsoonaata miya iyadu war waxaa la yidhi dowladdii shaqaynaysay oo talada shaandhaysay sharcigay ka filayeen bulshadu lagu shirkoobaahe shaki inay abuurtiyo ma ahayn shuuj siyaadaahe shareecada ninkii soo bartoo shiikh la leeyahayna inuu shaaciyo been mutaxan sheego ma ahayn aniga warkaagu maanta gabay waa ka abwaan guuraan ka soo xaday war waxaasu gabay ma ahane waa aragti daba go'an war abwaan baxalla shoongana wuxuu yidhi been kastoo la sheegaba run baa sharaf dilkeeda ah shilalkaan u wada saarannahay beliya shaydaan shacabkii galmudug baa nohooshuushku weeraray shartii nabad ii nolol sheeg shaakira ka xanaaqe madaxweyne noqde madaxweyne noqde sharci qaar shacnigoodaan ka sheekaynaa maasiri madaxweyne ra'iisul wasaare doctor sheekh shaakir wuxuu yidhi maadaama dowladda madaxweynenimada aan kala hormarnay hanoo tanaasusho nimayow dowladda arbacay godka arbacada sheekh shaakir baa shalay uga horreeyey waana ka qabsaday oo godka iminka isagaa degan war waxaas arbacay ku hakan mayse arbacada xigtay u guurtay axad bayna ku sii cabaar furatay war madaxweyne doctor sheekh shaakir khudbadiis dhegaysateen aysan ilaahay fadligiisa waxaad beryahan ku mashquuliseen oo ummaddana aad ku waasheen saacado gudahooda baanu ku dhisnay madaxweyne anigana aan ka ahay ee nabad iyo nolol waxaan ugu baaqayaa dowladanadii waay meesha aydaa soo gaarsiisay meeshii baan ka sii wadnaaho hanoo talalasusho yeeri
isla madiibirad awaamiraha deedii mayari kasaasana shuclaanta beledka lagu haayana ma rabno madaxweynihii la rabayna waaba aniga madaxweyne kaloo la dooranahayana ma jiro jir dambana magaalada laguma qaban karo ciddii qabatana ciidamada amnigaanu u xil saarnay war war ma haysaane xaafna gaalka ayaa maanta wuxuu ku doortay gudoomiye baarlamaan iyo madaxweyne oo ku-xigeen tushna waa yidhi madaxweynihii rasmiga ahay aniga weeye tushow tush lama ceelshaan qatifow qatif bandarow ra's miyou yidhi war madaxweynihii galmudug cabdikariin guuleed si sharaf leh xulka ku wareeji odaxaaf maxaa ku dhacay waaba ka wen yahay war madawiin haaf wali baaray ha adeer waad qaldan tahay nin walba taagtiisa uu tallaabsanahayaa madaxweynaha lagu kalsoon yahay galmudugna waa aniga war jubbaland saddex madaxweynaha ka soo baxday axmed madoobe bisaan laga aqoonsan yahay galmudugna nabadii nololkay keenta aa la aqoonsan doonaa war warmaysaan galmudug aadna ku waalateene gadoo ciidamaa lagu daadgureeyey waayahanoo dhanna waa tii lagu sii guraayey anoo janankii la raadinayay maa meesha lagu sheegayne xambaaban ku maqlaayay inuu isagu hogaamin doono kollayba waxaa la yidhi kuwii xabsiga ku ilaalinaya asaga taliya u noqdo horeyna usii raacin aryaadhaha war ma haysiina nairobi waa la isugu tegay farmaajihii uhuru maa kulmay afweerkii abiy axmed maa tegey aryaadhaha warka hayga dhex gelinaya idhegansan madaxweynaha puntland siciideni madaxweynaha jubbaland axmed madoobe madaxweynihii hore puntland cabdiweli gaas ra-iisul wasaarihii hore soomaaliya sanatar cumar cabdirashiid iyo kuwo kaloo badan nairobiyay isugu tageen war cabdirashiid janar in farmaaja ka maqnaa meeshaas aryaadhaha warka aan idin wade madaxweyne siciideni wuxuu yidhi shabaab in lala diriiro lama rabo haddii la rabo in lala diriiro muddo dhinnaha lagu soo afjari lahaay laakiin dowladdu umaba socoto xaggoora inta kalaa laga rabaa inay iska dhacshaan war dani waxau yidhi dowladdii dhexe waa burburtay wax la isku halleeyaana ma jiraan marka anugu warkiisa astakfirulahaan ka leeyahay ilaan anigu sidiisoo kale nairobi ma jooge war boosaaso in laga qanuudo muxuu sheega wey war niyow sheekadaas dhoobo garana xilkiisa ku waayey boowe puntland oo dhan baan garaan ka shaqayn wareedh puntland oo qura maahee laan oo dhan baan garan dhalin aryaadaha anigu madaxweyne siciidani warkiisa waxaan ka leehay how ninkii duumaya dowladan danakaalow diyaarsaha ninkii duumaya dowladan danakaalow diyaarsaha maaho warwar mahaysiine madaxweyne sheekh shariif iyo james iswan ingiriiskay ku kulmeen waxayna uga hadleen doorashada soomaaliya war sheekh shariif ma dhaartay markaas wallee anigu waxaan u malaynayaa james iswaal waddadii haysamuu taataabanayaaye dowladda anayna ku qaatumaysato warnimiyow maysin warsadey james iswaaliyonay kii kala doolimomootaleeraay gaabkii isla dhaladeenna war maye waa duqowda beesha lixaad war adeer war ma haysaane qarankii soomaalida caasaa ku maray
waa hagaag saaxiibayaal dhegeystayaal xibintaasi kalamaani saaxiibada raadiyo kulmiya ay soo diyaariyeen ayaa barnaamijka falaqaynta wararka raadiyaha cadaado saaka u dambeysay dhegeystayaal barnaamijka dhanka farsamada saaxiibkii hashiim yare ayaa iga saacidayey barnaamijka anigoo sharmaarkaana waa idinla socodsiinayey intaan barnaamijkan mid lamida ku kulmi doonno waxaan idiga tegaynaa sidaasii nabadgelyo wasalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu